barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale qaar ka mid ah efemyada geeska afrika
ramadaan wanaagsan dhegaystayaal idil ahaantiinba waa axad bisha julayna waa saddex sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuudiyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka toddobaadkanna waxaanu ku eegaynaa hablo dhallinyaro ah oo markii ay jaamacadaha dhammaysteen kadib isu beddelay in ay taakuleeyaan dadka tabaalaysan inta badan anaga waxaan ugu talagalnay ururka wixii anaga jeebkayaga naga bixi karaa inaanu hay-ad wax u weydiino ugumaanu talagelin inaan barbosa la qoranno ugumaanu talagelin inaan dowlad la hoostegno waxaan ugu talagalnay waxaan anagu qabanayno inuu noqdo wax anaga jeebkayaga naga soo baxay aanan cidda la tukaashan waxaan ugu talagalnay inaan bulshada tusi karno inaan inagu wax qabsan karno
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mid a warkii caalamka weerar ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaadhi laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa lala bartilmaameedsaday goob mashquul badan oo laga dukaamaysto oo ku taalla magaalada baqhdaad waxaana goobtaas ku dhintay ugu yaraan shan iyo toddobaatan qof halka ay dhaawacyo kala duwanina soo gaadheen in ka badan boqol iyo soddon qof oo kale ururka isis ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaas oo ka dhacay degmada karaada waxaana ururku sheegay in ay la bartilmaameedsanayeen shiicada dadka goobtan ku sugnaa ayaa ahaa kuwo u diyaargaroobayay ciidda iyaga oo dukaamaysi suuqan u tegey
bangaladesh ayaa gashay laba maalmood oo baroordiiqa ah axaddan maanta kadib markii koox ka kooban toddoba maleeshiya islaamiyiin ah ay dileen labaatan qof oo ay maxbuus ka dhigeen iyo laba sarkaal oo booliska ka tirsan intii uu socday koob iyo toban saacadood oo uu socday howlgal ay boolisku ka wadeen makhaayadda ku taalay magaalada dakha kooxda daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka laakiin lama cadaynin wax xiriir toos ah oo ka dhexeeyey kooxda weerarka soo qaaday iyo daacish mas-uuliyiinta dowladdana waxa ay beeniyeen inay isis wax kaalina ku leedahay weerarka dhacay mar kale duhur wanaagsanna meel kastood naga maqlaysaan waxaanaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo inoo haya ismaaciil xuseen farjar ismaaciil caashay waxaa jira dee dhallinyaradayn inta badan barnaamijkeen kaga hadalna aad iyo aad iyagaab iskale iyaga iskale dhinacii habliiban maanta kaga hadlayna habluhu dhallinyarada kuma jiraan ismaaciil gaar baa wada saarta dadku waxay yidhaahdaan hablaha iyo dhallinyarada inta badan laguma daro waa garta laakiin dhallinyaradii ka mid yihi welibana waa qoladii jaamacadaha wax soo baratay marka inta badan dadku markii jaamacadaha soo bartay maalin walba in badan waxaynu halkan kasii deynaa dhalinyaro wax soo baratay oo shaqa la-aan ka cabanaysa horta ismaaciil waa rune magacyada qaarkood marka la bixinayaba sideeda gudbare bixinta afafka ee looma sinayn kelmado waxaa jira marka lagu dhawaaqada tusaale oo kale markaad kalkaaliso maqashoo kale marka waxa kugu soo dhacaysa qofka kalkaaliyaha ahi inuu yahay qof dumara markaad dhakhtar maqashan wax kugu soo dhacayo qof raga inuu yahay marka horaaba magac bixinta la-aan loo sinayn
waa halkii loo jeediyey marka dhalinyaro marka la yidhaahdo markiiba dhinacaagan soo fiirinayna aad iyo inaan rag marka waxaa jira inta badan ardayda marka jaamacadaha kasoo baxa waxaa laga yaaba warbixino kala duwan waxaan kaga hadalnaa shaqa la-aan aad iyo aad laakiin sheeko ka duwan baynu taa maanta ka hadlaynaa haye waa hablo ka baxay jaamacadda camud haye markay jaamacadda dhamaysteen ee borama markii ay jaamacaddii dhammaysteen waxay bilaabeenba urur samafal waa garta urur samafalla markaynu maqlo waa hay-ad iyo dhaqaale iyo project iyo dhinacaasi la qorayo dhinacyadaasaynu u naqaanaa kuwan laka duwan yihiin laakiin iyagu iyaga iskood baa yidhi inagu miyaynaan noqon karin dadka wax bixinaya wax bixinaya waa garta marka sheekada halkaasay ka bilaabeen haatan dad badan bay markaa ay caawiyaan markaa dad kala haddana kusoo xidhmay oo samafalayaal oo qurbaa wadamada qa- qurbaa qaarkood ay ku nool yihiin bishii ramadaanna waa lagu jiraa weliba gebageba ah bishii rabadaan ciidin ay fooda kusoo haysa weliba dad badan ay jecel yihiin in laga farxiyo oo laga ciitiyo xiliyadan oo kale aad iyo aad marka wariyaha v o a ee magaalada boram haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay guddoomiyaha ururka daryeel khadra cumar samriye iyo xogayaha ururkaas idil cabdirashiid idil cabdirashiid xuseen wuxuuna kala hadlayaa bal taakuladan ay sameeyaan iyo bishan ramadaan laftigeeda waxyaabihii ay qabteen
ururka dhallinyarada ee la yidhaahdo daryeel waa urur samafal oo ay asaaseen gabdho aqoon-yahana oo ka baxay jaamacadaha gobolka awdal inta badanna waxay wax ka qabtaan dhinaca samafalka bisha rabadaan oo kale waxay sameeyaan amase ay siiyaan dadka masaakiinta ah aftur sidoo kale ururkani wuxuu wax ka qabtaa inuu guryo u dhiso ama hanti kale siiyo khadra cumar samriye waa guddoomiyaha ururka daryeel Ee, ugu horreyn iyada waxaan weydiinaynaa bal goorta ay ururkan asaaseen iyo sababta ay ururkan u asaaseen bismi illaahi raxmaani raxiim magacaygu waa khadre cumar samriye waxaan ka mid ahay dhallinyarta ka baxday jaamacadda camuud waxaan ka mid ahaa ardaydii ka qalinjabisay labadii kun iyo koob iyo tobankii faculty of business administration haddana waxaan ka mid ahay dhalinta magaalada ka shaqaysa ururkan daryeel waxaan aasaasnay labadii kun iyo afar iyo tobankii sababahan u aasaasnayna waxaa ka mid ahaa markaan aragnay baahida gobolka ka jirta iyo dadka danyarta ee nagu dhex nool ayna cidna u maqnayn
tusaale ahaan haddaan usoo qaadano iminka waxaa lagu jiraa bishii rabadaan inta badanna bilihii hore ee sanadadii hore bisha rabadaan waxaad bixin jirteen ama aftur waxaad ciidsin jirteen caruurta aan waalidka lahayn amase kuwa derbijiifka sanadkan maxaad ugu tala gasheen bisha rabadaan sanadkan waxaan ugu talagalnay bisha rabadaan inaanu aftursiino dadka danyarta ee nagu dhex nool ee aan cidna ku tiirsanayn een ciidsiinan caruurtooda waxaan barnaamijkan la wadaagnay jamciyatul dayuurul khayr oo iyagoo hawsha ku guda jiray ayaanu ku darsanay wixii aanu awoodeynay ee lacag ahaayaanu hayn
idil cabdirashiid xuseen waa xogayaha ururka iyaduna dhaqaalaha aad ku fangaraysaan yani dadkaa danyartaa ma idinkaas ka gura siduu idinku yimaadaa
magacaygu waa idil cabdirashiid xuseen waxaan ka mid ahay ardaydii ka baxday jaamacadda camuud faculty of business administration laba kun iyo afar iyo toban haddii aan ka hadlo anigoo ah ururka xogeyntiisa lacagta aan dadka danyarta aan ugu talagalnay waxaan ka helnaa contribution anagoon iska ururna gobol ahaan inta joogta iyo qurbo joogta oo iyaguna nagu soo caawiyo oo degan laba gobol oo qurbaha ka mid ah dhaqaalaha dibadda idinka imanaya iyo dhaqaalihiinna markaad isku dartaan wax dabooli karaya ma yihiin baahida yani meesha taalla ama ha noqoto quudin amase ha noqoto qof aad wax u qabanaysaan yani wax dabooli karaa bannaanka iyo gudaha ma ka heshaan
kolba intii aan awoodno un baan ku daboolnaa baahida laakiin weli ma wada dabooli karno baahida gobolka taalla dadka masaakiinta ee gobolka degan baahidooda ma dabooli karno Ee, markaan usoo noqdo dhinaca guddoomiyaha khadra cumar samriye waxaan ku weydiin lahaa khadra waxyaabaha inta ururkiina dhisnaa aad qabateen eed u qabateen bulshada ku nool gobolka awdal gaar ahaan magaalada boorama amase degmadaba maxaa ka mid a bismi illaahi raxmaani raxiim haddii aan usoo noqdo waxqabadkayga waxaa ka mid ahaa ee inaanu dhul u iibinay hooyooyin ka mid a hooyooyinka boorama degan oo xanuunsanayay qaar ubad xanuunsanaya haystay qaar iyagu aan awoodin inay shaqaystaan ayna cidna u maqnayn waxaa kaloo ka mid ahaa inaanu odayaal halk- een, dowladdii soomaaliya ay u dhistay dhul laakiin ayna cidna u maqnayn lix oday oo indhala inaanu u dhisnay dhulkii aan u iibinay aan dhulkii aan u dhisnay aqalkii agabkii gudaha aan ka wada bedelnay aanu agab cusub u dhignay quudinana imika bil kasta nagu talagalaan inaan labadaa qoysba aan wax u qabanno ciidahoo kale waxaa jira qoysas annaga nagu xidhan oo aanu dharka ciidda u iibinno rabadaan inta raashinka u dhigno oo annaga nagu xidhan oo annaguna sugaya inta badan annagu waxaan ugu talagalnay ururka wixii annaga jeebkayaga kas- naga bixi kara inaanu hay-ad wax u weydiino ugumaanu talagelin inaan barboos la qoranno ugumaanu talagelin inaan dowlad la hoos tegno waxaan ugu talagalnay waxaan annagu qabanayno inuu noqdo wax annaga jeebkayaga naga soo baxay aanan cidda la takaashan waxaan ugu talagalnay inaan bulshada tusi karno inaan inagu wax qabsan karno inagoon cidna la kaashanaynin cidna aan la weydiisanaynin dhalin haddaan nahay dal iyo dibadba kala jooga in yacni dadka la tusi karo in bulshadu iyada wax qabsan karto markaa waxaan ku weydiiyey khadra maadaama een, aydaan hay-adna inaad mashruuc u qorataan aydaan ugu talagelin dowladda inaad la hoos gashaanna aydaan ugu talagelin oo tusaale ahaan aad tiri ka urur ahaan baan anagu dhaqaalaha iyo qaadhaanka iska ururna ma dad dhaqaalelaa idinku jira ma dad dhaqaalelaa dibadda wax idinka soo tara balse wax idinku yimaadaan bal markaad faahfaahin ka bixiso waxaa jirta markaan ka hadla inta guru- guruub membarkaan ku nahay ee dalkaanu ku joogno iyo inta qurbaha ku joogno waxaa jirta lacag fixid oonu bixino oo noo go-anoon bil kasta iska jarna annagoo kharashkiina soo galay aan ugu talagalnay inaanu ku caawino dadka oon ka jarno mushaahadayada iyo waxaan qaadanayno waxaa kaloo jirta markii ururku uu cusbaa dee dadka waan beri jirno annagaa dadka uga sheekeyn jirno oo dadka informationka eegeysan jirnay iminka waxaa jira dad yaabo aanan garanayno oo iyagu dib aniga ila soo xidhiidha lacaga aanan garanayno aniga la iga soo dira xawaaladaha oonan garanayn macnaa gobolka laga soo diray marka dambe dib la iigu soo sheego iminka waxaan gaarnay heer iyagu dadkuna soo raadsadaan ay khayrka nala soo raadsadaan informationka iyo ururkii markay heleen ay midiyaha ka helaan telefoonada ay lacagta igu soo diraan dad aanan garanayn macnaa iyagu i aaminay inay lacagta aan ku bixinayo berilehay xawaaladaha waxaa jirta xawaalada aanay weydiinba macnaa i d card waxaan ku qaato yacni damaanad aanay weydiin qof lagu xidhayo shan jeer lix jeer aan lacag ka soo qaada bishii markaa bulshada bannaanka joogta iyo bulshadan gudaha joogta sidayd ku gaadhsiisaan warkiina ma website baad leedihiin ma bage kale oo baraha bulshada ah baad leedihiin si aad u wada xidhiidhaan beach waxaan leenahay horta ururku wuxuu leeyahay gruub kale oo iyaguna halkaa qurbaa ku xidhan wiil kale oo waxaa jira guddoomiye ah oo mustafa nuur xuseen laydhaa iswaran buu degan yahay isaguna hawshiisa xaggaasuu ka wadaa isaga inta la xidhiidhaysa inta qurbaha joogta badadooda isagay la xidhiidhaa hable waxaa jira iyaguna xog haya oo sidan oo kale een, idil cabdirashiid oo kale xagga iyaguna joogo lala xidhiidho iswaran degan dadka qurbaha jooga beach baan leenahay in informationka iyaga oo dhan ku gudbino dadkuna ay halkaa nagala xidhiidhaan telefoonada iyada inta badan way ku qoran yihiin baraha bulshada een, kasoo qaad istiikarada ama een, boodhka uu me- uu leeyahay websiteku een, ururku telefoonada iyadaa ku qoran kuwaasa nalagala soo xidhiidhaa inta badan idil cabdirashiid xuseen Een, idil baa waxaad ka warantaa waxaa jira oo magaalada amase meelaha miyiga ku dhibaataysan gabdho een, da-yar ta kale miyiga waxaa jira yacni gabdho iskaga dayacan Een, dhinaca taa kulaynta mooyaane ururkiinu dhinaca kale oo xagga daryeelka gabdhaha oo u qabtaa maadaama ururkiinani een, dee madax aad u tihiin idinkoo gabdhaha ma jira
haddii aan ka hadlo een, qaybtaasi weli barnaamijka nooguma jirin insha allah hadday kusoo kordhayaan gobolka saaad sheegayso way jiraan gabdho badan oo derbi jiifa gobolka kusoo batay insha allah haddaanu ka tax ayaanu ku daraynaa barnaamijkayga inaan iyagana ka ka geysano gacan oon ka saarno gabdho ma qurux badna gabadh inay derbi jiif noqoto insha allah waxaan rajaynaynaa inaan ka ka qayb qaadano iyagana maadaama aad tihiin gabdho waxbartay oo ka baxay jaamacadaha sidaana dadkoogii u caawinaya qorshaha ma idinku jirtaa inaad furtaan waxbarashada gabdhaha kor u qaadaan oo kale oo hablaha yaryareen waxba baran ama miyi ha joogaan ama magaalaba ha joogaan aad dugsiyo u furtaan aad baan ugu tala jirnaa inaan gobolka haweenka gobolku ay waxbartaan dadku siiba haweenku aad bay u wanaagsan yihiin haddii ay gabadhu waxbarato waayo maadaama ay lafdhabartii tahay bulshada waxay aad u damaanad qaadi kartaa bulsho badan oo kale insha allah waxaan rajaynaynaa inaan samayno dugsiyo aanu kaga haddii aan awoodno aan kaga bixino waxbarashada ama aan anagu annagii baa waxbaranay in anagu taab aan taakulayno oon anagu ka geysano gacan aan waxbarno insha allah waan rajaynaynaa Ee, guddoomiye khatar waxaan ku weydiinayaa maadaama ururkiinu muddo soo dhisnaa howlaha samafalka aana qabanayay maxaa sanadada soo socda qorshaha idinku jira waxqabadeed qaban doontaan ama iska kiin bedeli doona ama aad soo kordhin doontaan waa run ururkaygu wuxuu soo shaqeeyey muddo laba sano iyo bar iminkaan ka joogno waxyaabaha noo qorshaysan waxaa ka mid ah inaanu yacni dadka liita aan anagu xoogga saarno horta baahida gobolka ka jirta ma dabooli karno ilaahay ma dabooli kara laakiin intaanu awoodno een anagu karayno waxa barnaamijka noogu jira waxa weeyaan inaan dadka waaweyn aanu ka geysano gacan aanan haysan meel ay ku tiirsadaan sida kuwan iminka aan kasoo shaqaynayno kale faamiliyada nagu xidhan inaan intaa in ka badan ay nagu xidhnaan doonaan Een, waxaa jirta qoysas caruur yaryar oon iskuulka ka bixino oo annaga nagu xidhan oonu bishii ka bixino waxaan rajaynaynaa intaa iyo inka badanba inaanu qaban karno intii macalaa ilaahay dadkan kale nooga soo qaado in qayladhaan u diri karnana inaanu dirnoon sii faafino waxaa jira gabdho sidiinan oo kalea jecel waxbarashada inay bartaan kaga hadha marka ay dugsiga sare ka baxaan iyagoo awood waayey inay jaamacadda cid ka bixisa amase dhaqaale ay ku bixiyaan waayey darteed ma laga yaabaa in qorshaha aad ku darsataan inaad u ololeysaan gabdhaha awoodi waaya inay jaamacadda iska bixiyaan inaad ka bixisaan si ay sidiin oo kale wax u bartaan horta waan dareemi karaa qof wax soo barataan ahay waan dareemi karaa baahiday leedahay waxbarashadu iyo qofka awoodi kari waaya inuu isagu iska bixiyo jaamacadda waan wayna ugu jirtaa qorshaha inaanu faamiliyadan aan imika dadka caruurtan aan brimariga ka bixino ama secondariga ku jireennu ka bixino imika jaamacad hadday gaadhaan qorshaha wayna ugu jirtaa intii karaankayaga inaanu ka qayb qaadano oon barnaamijka ku darsano inaanu ka bixin karno waxbarashada heer sare iyo heer hoose labada ka yihiinba anaga xooga saarayna weliba dumarka iyo een, caruurta hablaha yaryar Een, ururku diyaar ma u yahay in ama hay-adi gacan qabato amase iskaashi cid kale aad la yeelataan si waxqabadkiinu intaan uga sii bato ood la kaashataan baahiyaha faraha badan aydaan dabooli karayn ama hay-ada caalamiya ama ururo caalamiya ama cid idin caawinaysa oo kasta in wax idinla qabato si waxqabadkiinu usii ballaadho ururkan daryeel eed guddoomiyaha ka tahay diyaar ma u yahay haa diyaar waan u nahay in gacan nalaga qabto nala gacan qabto maadaama aan anagu nahay dhallinyarta hadda shaqaysanaysa aan meelna ku tiirsanayn laakiin markaan ururka bilaabaynay waxaan go'aansanay bal inaan horta dadkeenu waxay ku shaqeeyaan inta badan waxaad qabatay in la arko markaasay dadku wax kuu qabanayaan waxaan tusaynaa iminka bulshada ama aan tusnayba in yacni anagoon cidna markii ugu horreysay aan la hoos tegin inaan anagu wax qaban karno alxamdulilah ilaahay wuu nagu guuleeyey in badan baanu qabanay in badan baanu dad wax usoo qabanay anagoon ugu qabanayn ciduu yahay iyo wuxuu yahay cidna aan garanayn iminkana diyaar waxaan u nahay ururka lama kala xigo waa public ciddii wax ku darsanaysa shuruud kuma xidhno ciddii kusoo biiraysa mambar ka noqonaysa shuruud kuma xidhno ciddii yacni baahida gobolka taalla ma wada dabooli karno laakiin ciddii gacan ka geysanaysa ama hay-ad ha ahaato ama n g o ha ahaado ee caawinaysa waan soo dhaweynaynaa aad baan ugu faraxsannahay in had- aan heli karno dad yacni na gacan qabta oo wax nagu darsada
gabdho waxbartay baa tihiin jaamacadaha ka qalinjabiyey imika shaqo ama haysaa xageedse ka shaqaysaa in ahayn yacni tabaruc aad ugu shaqaynayso ururkan eed ku wado aan ahayn maxaa kale shaqeed qabataa ee waxbarashadaadii la xidhiidha haa waan shaqeeyaa waxaan u shaqeeyaa combany international oo daus combany laydhaa minnesota ku yaala laakiin iminka branch borama ku yaalaan finance ka ahay xisaabiyan ka ahay iyo inventory management idil adiga waxaan ku weydiinayaa maadaama aad tahay ee, gabadh wax soo baratay labadii kun iyo afar iyo tobankiina ka baxday een, jaamacadda camuud ururkan ee samafalka ee sida tabaruca ugu shaqaynaysa kasuko wax shaqaa oo aad waxbarashadaadii ku heshay ood ka shaqaysaa ma jirtaa may hadda waxaan samafalkaan ahay weli hadda weli wax shaqaa maan qaban insha allah waan rajaynayaa inaan shaqo qabto
aad iyo aad bay mahadsan yihiin kuwaas waxay ahaayeen mas-uuliyiinta ururka daryeel ee ka shaqeeya samafalka iyo caawinta ee dadka tabaalaysan amase taagta daran leh daada ee ku nool magaalada boorame ee gobolka awdal gabdhahaas oo aan ku wareysanaynay idaacadda v o a barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa nagala qayb galay khadre cumar samriye oo ah guddoomiyaha ururka daryeel iyo ilib cabdirashiid xuseen oo ah xogayaha ururkaasi daryeel ee ka shaqeeya taakulaynta dadka da-da ee tabaalaysan ee ku nool magaalada boorama
intaas haddaan ku dhaafno barnaamijka hibada iyo hal abuurka ood kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta tanna waa xubintii cayaaraha iyo jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horeyno waxaa si habsamila uga soconaya dalka faransiiska ciyaaraha euro iyadoo dalka jarmalka uu usoo gudbay wareega samafaynalaha kadib markii uu ka adkaado xulka dalka talyaaniga jarmalka ayaa sidoo kale waxa uu noqonayaa markii ugu horeysay oo uu wadanka talyaanigu ciyaar caalami ah oo tartan xiise badan oo adag uu kaga adkaado iyadoo islaamar ahaantaasina muddooyinkii ay labada dhinac ciyaarayeen ay xulka dalka talyaanigu soo gudbi jireen ciyaarta ayaa waxay ku bilba- ayaa waxay ku bilaabatay dardar xoogan waxaana musid usul uu dhaliyey kooxda kubadda cagta ee dalkaasi jarmalka goolkii ugu horreeyey qeybtii labaad markii laisku soo laabtay inkastoo uu markaasi goolkaasi uu ahaa gool ay kasoo wada shaqeeyeen ciyaaryahanada xulka dalka jarmalka oo labada kooxoodna ay soo bandhigayeen ciyaar aad iyo aad loo wada jeclaystay oo si weyn dhinacyadu ay u xiiseynayeen waxaase barbareeyey daqiiqadii toddobaatan sideedaad kadib markii khalad uu galay ciyaaryahanka boteng oo daafac uga ciyaara xulka dalka germany oo markaasina rigooro laga dhigay hase yeeshee rigooradaasi uu gool u bedelay leonardo banucci daqiiqadii loogu talagalay ayaa waxay ku dhammaatay gooli gool sagaashanka daqiiqa dheeraadkahi wixii lagu daray sidoo kale wax gool oo ay iska dhelin waayeen labada dhinac waxaase ay ku kala baxeen rigoorooyin oo xulka dalkaasi jarmalka uu kaga adkaaday xulka dalka talyaaniga lix iyo shan rigoorooyinkaasi oo kuwo xiiso badan ayaa rigooradii ugu horreysay waxa uu tuurtay lorenzo insigno oo markaasi dhaliyey waxaa tony cruz uu ahaa ciyaaryahaankii kale ee dalka jarmalka u dhaliyey hase yeeshee simeoni zaza thomas muller bele most ozil leonardo benucci bastian schwanstaga iyo mateo darmian ayaa dhammaantood ahaa ciyaaryahanadii labada dhinac u ciyaarayay ee rigoorooyinka ka qalday amaba laga qabtay intii rigooradu ay dhinacyadu tuuranayeen waxa ay ka mid tahay rigoorooyinkii ugu badnaa ee hal mar la wada khasaariyo tartan xiiso badan oo noocan oo kale ah ciyaaryahanka goolka u qabta xulka dalka jarmalka ayaa waxa uu sameeyey laba badbaado oo isagu markaa xulka dalkiisana uu la horseeday in ay guul gaaraan sidaa daraaddeed waxaa taasi ay noqotay in xulka dalka jarmalku ay samafaynaalaha u gudbaan iyagoo la ciyaari doona xulalka faransiiska iyo iceland oo maanta wada dheeli doona ciddii soo baxda hore waxaa sidoo kale usoo gudbay oo samafaynaalaha isku aaday wallis iyo portugal waxaana tartanadan ay yihiin kuwo xiiso badan waxaana lasoo gebagabayn doonaa tobanka bishan aynagu guda jirno ee julaay tababare conte oo xulka dalka talyaaniga hogaaminayay ayaa waxa uu sheegay inay u ahayd farxad iyo sharaf inuu xulka dalkaasi talyaaniga uu hogaamiyo kadib markii uu ku guuldaraystay inuu koob la qaado sanadkiisii ugu dambeeyey xulka dalka talyaaniga conte oo heshiis kula jooga hadda naadiga kubadda cagta chelsea ayaa waxa uu sheegay in uu doonayo in uu ciyaarihiisa dhinaca chelsea uu wareegsado si halkaasi kooxda kubadda cagta chelsea uu usii hogaamiyo inay guulo gaaraan waxaan- waxaana uu sheegay inuu u malaynayo in ay waxa ugu weyn ee guusha uu gaaray ay ahayd la shaqeynta xulka dalka talyaaniga isagoo intaasi ku daray qof kasta oo xulka dalka talyaaniga bedel ka bedela isaga uu rajo wanaagsan uu u rajaynayo nasiib wacan waxaana sidoo kale antony coint oo kooxda kubadda cagta yuventus ee dalka talyaaniga kula soo guulaystay koobab dhowr ahi uu u rajeeyey sidoo kale in xulka kubadda cagta ee dalka talyaaniga ay guulo gaaraan sanadaha soo socda isagoo kooxda kubadda cagta ee chelseana uu rajeeyey in uu guul waaweyn la gaaro wararka kale ee goosgooska dhegeystayaal haddii aan idin dulmarnana naadiga kubadda cagta manchester united ayaa la sheegayaa inay dooneyso inay qarash garayso lacag aada u fara badan oo ay kula soo wareegto ciyaaryahan paul bogba wargeyska daily mail ee dalka ingiriiska kasoo baxa ayaa waxa uu sheegayaa in ay united dooneyso in ay qarashaad ilaa iyo boqol milyan oo ganiga starlinkahi oo ay bogba oo naadiga kubadda cagta juventus u ciyaara iyo xulka dalka faransiiska ay kasoo kaxayso horyaalka zeriada dalka talyaaniga oo ay premier league geyso tababaraha kooxda kubadda cagta ee manchester united jose mourinho ayaa hadda waxa uu doonayaa inuu dhiso naadiga kubadda cagta manchester united oo xaalad aan wanaagsaneyn xilli ciyaareedyadii ugu dambeeyey soo wajahday iyadoo sanadkan aysan ciyaari doonin koobka champions leaga wararka kale ee ciyaaraha ayaan weli ka guda jirnaan dhegeystayaal naima ayaa naadiga kubadda cagta ee barcelona qandaraas cusub la saxiiday iyadoo islamar ahaantaasina qandaraaskan cusub ee naadiga uu kula saxiiday la sheegayo inuu noqonayo ciyaaryahanka ugu mushaarka badan ee kooxda kubadda cagta barcelona waxaana uu kala wareegaya hogaanka ciyaaryahan lionel messi oo ahaa ciyaaryahanka ugu mushaarka badan naadiga kubadda cagta barcelona neymar ayaa qandaraaskani cusub waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay uuna sii joogayo kooxda kubadda cagta ee barcelona taasi waxay meesha ka saareysaa xiise dhowr ah oo ay u qabeen kooxa ingiriiska ciyaaryahankaasi da-da yar ee wadanka brazil u dhashay waxaana kooxda kubadda cagta barcelona ay neymar u aragtaa ciyaartooy mustaqbal ku leh naadiga barcelona islamar ahaantaasina noqon lahaa qofkii bedeli lahaa ciyaaryahan lionel messi oo hadda sagaal labaatan jir ah dhinaca iyo sidoo kale tenniska haddii aynu eegnana ciyaaraha wimbledonka ee laba kun lix iyo toban ayaa ciyaaryahanka tenniska caanka ku ah novak dikovich waxa uu markaasi guuldaro naxdin badan kala kulmay ciyaaraha tenniska kadib markii ciyaar xiiso badan ay wada ciyaareen isaga iyo sam cory oo wadanka mareykanka u dhashay waxaana ciyaartooyga kaalinta koowaad kaga jiray tenniska hadda ay u muuqanaysaa in ciyaarahaas wimbldoonka meeshaasi laga soo ciribtiray ciyaartooyga ugu orodka dheer adduunka ee dhinaca orodada ayaa isaguna aanu ka qaybgeli doonin sida la sheegayo tartanka olombikada ee rio de janeiro oo wadanka brazil lagu qabanayo osen bolt oo wadanka jumeyka u dhashay ayaa waxa uu dhaawac kasoo gaaray dhinaca lugtaha ee muruqa waxaana la sheegayaa inuu ka laabtay ka qayb qaadashada ciyaaraha orodada ee boqolka ilaa iyo labada boqol ee mitir oo isagu markaasi ku guuleystay biladaha dahabka ciyaarihii olombikada taa beddelkeeda ciyaaryahanada kale ee orodada ayaa iyagu u arkay inay fursad u tahay mar haddii usain bolt uu ka maqan yahay ciyaarahaasi in iyagu ay ku guuleysan karaan dhegeystayaal xubintii ciyaarahana halkaa inoo joogto
aad buu mahadsanyahay jamaal axmed cismaan oo xubintaasi ciyaaraha inala socodsiinayey laanta afka soomaaliga ee v o ead kala socotaan haatanna waxaad kusoo dhawaataan qasiido nebi ammaana
bidhaafsuaasho soonkiyo salaadiyo ku dadaala sadaqada salka geed engegayo lacag kugu sabayo naftu ay ku sirantiyo sanahaaba beeniyo waa surin adduunyadu sibiq lagu gudbaayo safarkuna ma dheere qof waliba sodcaalka sahaydu xambaartu aakhiru sadleeya dembidhaaf su'aasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqada bidhaaf su'aasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqada saaxiiba iyo ehel iilka markay ku seexshaan sowma ogid dhammaantood inay haddiiba kaa socon su-aashii qabriga iyo sowma ogid malaa'igoo seefa kuula yuurura inay kugu tugaayaan sidee baad cibaadada uga seexatayo sahal ugu malaysaa sanka kor ugu
qasiidadaasina waxay gebagabo tahay idaacadda iyo duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta caasha cuud iyo anoo ismaaciil xuseen farjir iyo maxamed cabdi sandheero dhinaca farsamada ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayn afarta kulmayna waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
su-aasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqada salka geed engegayo lacag kugu sabayo naftu ay ku sirantiyo sanahaaba beeniyo waa surin adduunyadu sibiq lagu gudbaayo safarkuna ma dheere qof waliba sodcaalka sahaydu xambaartu aakhiru sadleeya dembidhaaf su'aasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqada bidhaaf su'aasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqada saaxiibo iyo ehel iilka markay ku siyaxjacaan sowma ogid dhammaantood inay hadiiba kaa socon su'aashii qabriga iyo sowma ogid malaa'igo seefa kuula yuururaa inay ku